waliba marka horese waa ku salaamaya adiga iyo maaragtay warbaahintaadila waa labadiisa duguladi kusoo wareegtay xilligii somalilan ay madaxbanaayadeeda dib ugala soo noqotay soomaaliya inteeda kale si fiican bay u socdaan hawluhu waxaana urasiinayaa si fiican iyo nabadgelyo iyo inay ku dhamaadaan farxad dadka reer somalilandna meel kastay joogaan dalid iyo gubad gudaheed iyo dibadda waa hambalyadaa kaudhameeya waxaana leeyahay khayr iyo amni iyo degenaansho iyo horumar ayaan idin rajeynayaa sanadka sanadkiisa xign alla inagu gaarsiiyo fariinta aan la wadaadhayo shacabka reer somaliland dabadeediga waa kaas meel ay joogaanba iyo ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda somaliland intaba hambalya ayaan leeyahay intaa markaan ka gudbo shacabka soomaaliyeed ee kale iyagana meel kastay joogaan waxaan u rajeynayaa khayr iyo nabadgelyo iyo degenaansho iyo afsahan iyo isaskarad baan u rajeynayaa meel kastay joogaan oo ay kaga nool yihiin geeska africa sidaas baan u rajeynayaa meelaha colaaduhu ay ku jireen soddonka sano iyo ka badanna waxaan u rajeynayaa inay maaragtay nabad gaadhaan colaadahaasna ilaahay uu ka dhameeyo layskana kaashado dhinacna looga soo hegejeysto si amniga loo jeceliyo wax amni ka horeeyaa ma jiraan taa in laga wada shaqeeyo dawlad iyo shacabba iyo ciidanba ka kaashado dawladdana haddaan shacabkeeda yarabgelin amniga amni waxba kama qaban karto mana soo celin karto waa in shacabku uu maaragtay uu amniga ka shaqeeyo dawladda kala shaqeeyo isgarab taago marka shacabka soomaaliyeed ee geeska afrika ku noolaa sidaasaan baan usoo jeedinayaa inta ku faraxsan somaliland amnigeeda iyo deganaanteeda iyo horumarkeedana iyagana waxaan u rajeynayaa waxaa allah idin barakeeyo iyagana waxaan u rajeynayaa deganaan iyo horumar iyo khayr hadday yihiin shurubta soomaaliyeed maamulada ama dawladaha soomaaliyeed ee geeska afrika jira iyo ummadda kale ee caalamka ku noolba intay somaliland ka waxay badan yihiin iyo iyagana saas baan maaragtay u rajeynayaa khayr baan u rajeynayaa marka adeer intaas baan maaragtay ka odhanayaa soomaaliya si koo noqon karto reer soomaaliya xaalad hadda kala degedegsan bay maaragtay ayay ku jirtaa shantii soomaaliyeed ee gumaysoo qeyliyey qaar dawladaha yihiin qaarna weli ay maamulada ku hoos jiraan iyagana kulley anigu ka qayrin maayo inay maalm maalin maalmaha kamida iyagoo soomaaliya wadaad oo xora wada hadli karaan wada fikiri karaan wada tashan karaan waxna ku madoobi karaan waa taas waa wax maaragtay aan waktigeeda u baahan in la siiyo u baahan dadkeeda u baahan caqabaad badan oo jira in lakanood lagana gudbo u baahan hogaamiyayaal ufuq dheer leh oo aragti dheer leh oo aan ka fog caadifad fikir iyo qabiil maanta laba kun iyo saddex iyo labaatan sida maaragtay meelaha qaarkood ka fog bay u baahan tahay oo gaarsiin kara ummadda soomaaliyeed meelay soomaalinimo iyagoo soomaaliya wada hadli karaan wax ku waxna ku heshiin karaan waxna ku heshiin karaan waa waktiga inaga horeeya insha allahu rag bayna u baahan tahay iyo ligaris iyo dad ufugle iyo garato iyo aragti ee inta ka horeysa waxaa in la abuuro soomaali walaalaa oo wada dugan geeska africa oo aan isdhabcayn oo aan colaad isu hayn oo cilqab isu hayn oo walaalnimo islaamnimo midab iyo magacba ka dhexeeyo isgarabsada isu hiiliya laakiin xilligan haddana iyadoo qaarkood la gumayso kuwii la gumaysanayey kuwii siyaasadda ku hogaaminayey aana ifir qabiil ku baaqin oo ifir qabiil ka shaqayn waana inay taa isweydiiyaan marka maanta iyagu iyagu aan gacan ku jira ay taa ka shaqeeyaan halka ay marka dadka ay siyaasiyiinta yihiin ay ku dhacayaan iyo soomaalida kale aragtida iyo fikirka ay kala qaadanayaan iyo kuwa ay ku hoos nool yihiin danaha ay similayaan taa inay gartaan waxaan u jeedaa ragga syria oo kale ka hadlaya iyo meelo kale iyo tiirka shanaad ma den soomaaliyeed bay filinayaan mise ben maaragtay cid kale marka taasuna waa mid muhiimadeedaba oo soomaalida maanta loo baahay in la dhiso in la diyaariyo inay loo tago inay walaayihiin inay muslim wax walba ka dhexayaan uma baahna kuwaas waxu baahay kuwa kuwaa ka degan ka duwan oo soomaalida hoosta soo dhisay bay u baahan yihiin marka waktigeeda ayay noqon doontaa soomaalida maanta inta horta ah oo somalilan ku jirtana soomaaliya ku jirtana waxaan u rajeynayaa somaliland ma nabca dadka koonfurta soomaaliya waa walaalahood oo kuway kale u tageen midna midoobeen soomaalida koonfurtana in badan baan joogay aqoon badan baanu leehay iyaguna ma nabca somaliland waa dad walaala isu baahan waxyaaba badan isuga baahan waxyaaba badanna ka dhexeeyaan oo wadaagaan marka iyagana waxaan u rajeynayaa inay nabad iyo amni iyo degenaansho ayaan u rajeynaya ilaahay nagu baryayaa iyo inay taa ku guulaystaan guushay guulaystaanna waa guul somaliland guulaysatay waa guul soomaaliya oo dhan guulaysatay iyaguna sidaasoo kale aan ka aaminsana inay u arkaan somaliland dabaaldigeeda iyo horumarkeeda haddii somaliland la ictiraafana ictiraafku waa mid soomaaliyana wax ka taraya amnigeeda geeska afrikana wax ka taraya laakiin aan rag soomaaliyeed waxba ka xumaynan ayuu noqon doonaa ama uu yahay aadna waad u mahadsantahay